ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha cusub ee u k u fadhiyo soomaaliya kaas oo ay ka wada hadleen xoojinta iskaashiga u dhexeeya labada dal gaar ahaan dhinacyada amniga siyaasadda arrimaha doorashooyinka iyo dardargelinta mashaariicda horumarineed ee u k ay ka taageerto soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi baraha ayaa danjiraha la wadaagay guulaha la xaqiijin karo ee laga gaaray hirgelinta doorashooyinka qof iyo codka ah oo ay dadweynuhu kusoo doortaan cidda hogaaminayso taas oo hadda qayb ka mid a dalka ah ay ka socdaan diiwaangelinta codbixiyaasha doorashooyinka dhanka kale danjiraha u k ee soomaaliya ayaa soo dhoweeyey shirarka wadahadalka ee u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo madasha samata bixinta ee lagu kaabayo dowlad dhiska soomaaliya iyo horumarada laga gaaray amniga iyo arrimaha doorashooyinka